إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kuu soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan kuwooda ugu doorka roonne waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday shisheeyaha iyo dowladda federaalka nin ku nool magaalada muqdisho oo dhibana u ah ciidamada shisheeyaha ayaa ka hadlay xaaladiisa caafimaad jabhadda oromada ayaa horumarro weyn ka samaynayso dagaalada ka dhanka ah ethoobiya jawaari oo ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ayaa sheegay in loo diiday in xildhibaannimo uu u tartamo warka dibadda kow iyo soddon qof oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday marinbiyoodka u dhexeeya ingiriiska iyo faransiiska intaasuu dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon warkaa oo faahfaahsanne goor dhow ayaynu soo gudbin doonnaa insha allah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanne ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday shisheeyaha iyo dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir jubbooyinka waxay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal culus ku qaadeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto halkaas oo laga maqlayay risaasta la isweedaarsanayay welina ma aanaan helin khasaaraha ciidamada shisheeye kasoo gaaray weerarka ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla jubbooyinka waxay xalay ciidamada mujaahidiintu dagaal ku qaadeen deegaanka yoontoy iyo cabdulla birooleh oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ee shisheeyaha ku daaban sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday fariisin ay sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugan buundada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan shabeellada hoosena waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saaka dagaal culus ku qaadeen deegaanka berire ee duleedka magaalada afgooye halkaas oo dagaal culus ka dhacay isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada janaale iyo deegaanka sibiid oo dhaca duleedka magaalada afgooye sidoo kale waxaa faahfaahin dheeraada laga helaya duqeymo ciidamada shisheeye laba maalin ka hor loogu geystay deegaanka laanta buuro kuwaas oo khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray ciidamada uganda dhimashadu waa afar askari oo ugandhays ah halka dhaawacuna uu yahay afar kale qaybo ka mid a teendhooyinkii u xirhay ciidamada ugandhayska ayaa gubtay shabeellada dhexe waxay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax la beegsadeen ciidamada burundi oo ka dhacay degmada mahaday jabhadda oromada ayaa horumarro weyn ka samaynaysa dagaalka ka dhanka ah dowladda ethoobiya barnaamijka diradda jimcaha ayaa maanta lagu faaqiday xaaladda etoobiya waxaana si mug leh loogu sawiray waxa ka jira dalkaasi waxyaabaha barnaamijka uu soo bandhigay waxaa ka mid ah horumarka jabhadda oromada faahfaahin ku aadanna waxaa inooga waramayo cabdifataax maxamed qaasim horta saad la socoto ee dagaalada etoobiya marka la eego furiimahooda waxay salka ku hayaan qaabkii ay ku bilowdeen ee kacdoonadii dadka ee taariikhyahanada ah ama u dhown daloola siyaasadda etoobiyana waxay leeyihiin ee etoobiya dagaalkeeda iyo dildilaaceeda wuxuu bilowday markiiba uu geeriyooday milla zanaawi ee kacdoonadii iyo tuhunadii ayaa sii badanayay ilaa markii dambe kacdoonkii oromada iyo uu isku casilay saad la socoto hayla maryam dhisalen ninkii lagu bedelay milla zanaawi si looga gaashaanto oramada loona dejiyo kacdoonkooda waa tii abi axmed oo kasoo jeeda dhanka kalena ahaa nin sirdoonka ka mid ah loo dhiibay xilkii madaxtinimada ama ra-iisul wasaaraha ee wadanka waxaa la leeyahay abi axmed waxa uu kasii daray xaaladii waxa uu sii damqiyey boogihii waxa uu isku furay laba shaqo oo dibadda iyo gudaha ah waa tii la dilay ninkii heesaaga ahaa ee oromada ahaa taasoo keentay in kacdoonkii uu aada usii burqado waxaa kaloo arrimahaasi sii boorinayay markii xukuumaddu ay damacday in la ballaariyo magaalada adis ababa taasoo oromadu ay haddana xasaasiyad weyn ka qaaday intaa waxaa dheer in ku darsashadii waqtiga abi axmed markii doorashada la gaaray iyana ay fursad u noqotay oo ay ka caroodeen tigreega ayna samaystay doorasho u qaas ah markaas abi axmed waxa uu sameeyey dagaal duulaan ah oo uu ku qaaday caasimadii maqalle ee tigreega marka furimaha maanta iyo qaabkay u samaysan yihiin waa qaabkii markii horeba ay kacdoonadu ku bilowdeen oo abi axmed uu colaadda usii horiyey maab ahaan marka haddaan usoo laabto furimaha waa afar furimood oo waaweyn tan koowaad waxay tahay furinta dhanka bari ee xagga canfarta xigta oo tigreegu ay doonayaan inay qabsadaan magaalada oo istraatiiji ah taasoo uu maro ee dariiq isku xira adis ababa iyo jabuuti haddana waxay tigreega magaaladaasi u jiraan siddeetan ilaa toddobaatan kilomitir ciidanka etoobiyana waa meesha ay xoogoodaba isugu geeyeen furinta labaad waa furinta ciidanka ee dowladda etoobiya iyo tigreegu ay isku hor fadhiyaan oo gobolka amxaarada ah weliba waxaa toddobaadkan horumar ka sameeyey tigreega waxay qabsadeen magaalada la yiraahdo mowlaali iyo magaalada kale ee shawaarbeit iyada oo sidoo kale aada loogu hardamayo magaalada dabar burhaan furinta saddexaad iyo tan afraadna waxaa dowladda etoobiya ay uga furan yihiin qowmiyadda ormada oo iyaga qudhooda aada moodo in dhinacna tigreega ay kala tartamayaan oo ay laftigooda usoo rucleynayaan qabsashada magaalada dabar burhaan dhinaca kalena ay furin iyaga u qaas ah ay kaga furan tahay etoobiya ee jihada caasimadda marka furimahan iyo qaabkay u samaysan yihiin ayaa ka dhigan culayska ugu darnaa ee soo wajaha abi axmed labada qowmiyadood ee tigreega iyo oramadana waxay xoogga saarayaan sidii ay u qabsan lahaayeen magaalada caasimadda ah ee adis ababa markii hore tigreegu waxay juhdiga ugu badan ku bixinayeen dhulka amxaarada sidii ay u qabsan lahaayeen laakiin waxaa usoo baxday in dhulkaasi uu yahay dhul baaxad leh haddii xataa amxaarada ay ka adkaadaan in aysan faa'iido badan ugu sugnayn oo ciidamadooduna ay ku kala baahayaan sidaa darteed ayaa marka waxay doortay inay xoogga saaraan magaalada adis ababa markaas ayaana waxa ay u suurageli karaa inay u jihaystaan gobollada kale ee sida gobolka amxaarada nin ku nool magaalada muqdisho oo dhibana u ah ciidamada shisheeye ayaa ka hadlay xaaladiisa caafimaad waa mid ka mid ah dhibanayaasha ay waxyeeleeyeen ciidamada shisheeye ee dullaanka ku jooga dalka soomaaliya ninkan oo lagu magacaabo ramadaan abuukar qaasim ayaa waxaa dhaawac culus u geystay ciidamada shisheeyaha xilli uu ku sugnaa goob ganacsi ah oo isaga uu leeyahay waxaana uu dhibana u yahay ciidamada shisheeyaha isagoona dhaawacaasi ku waayay mid ka mid ah lugihiisa ramadaan ayaa waxa uu sheegayaa in marar badan uu dacwo geystay xarumaha dowladda federaalka balse isku dhiib iyo meemeerin badan uu iska daayay dacwadaasi aniga dacwaan qortay dacwada markaan qortay maxkamadda gobolka banaadir aa geeyey waxaan horta isbitaalkia tegay warqadaa ka soo qaatay sawiraa iska qaaday wixii dhammaa ayago isku dhogeyna maxkamadda galaan samaystan faad maxkamadda waa fahmi waaya marka iska dabana qaad shidaal badan wax badan waa gale juhdi badanaa geliyin faad xeelalaad intaa soo bilaawa hoos ninna cabdiweli oo la dhaha ayaa liigu dhiibay kii garoon ferisa dhacay urinfed iska babaxo oo bilaaban fed ninkii reerbanrintii inuu dhulka qaado wuxuu yidhi dhowr jeer aan isku daynayna maxkamad aan u gudbino macnaha dacwad amison infed waana suurtageli usu urinfed wax natiijaan macnaha ka musweena aniga laygu wari asiga macnaha igu wareejin dhin baana ka wareejiy haddana galka nin kale waxyeeladaha ku wareejiy infed waa haddana warqad kala soo qortay galkiyaa la wareejiyey meesha ninkiyaa lagu wareejiyey ninkii wuxuu yidhi haddana maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ku gudbina infed wixii iskula dhiibay noqdeen markii dambe waxaa la yidhi alxaasil anigaa kusoo wicine iskaba joog baadi sidaa meeshaan soo laalaaban infed intaas kadib ramadaan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi markii aan arko ciidamada shisheeyaha oo hortayda marayo waxa igu kaca neerfaha maadaama dadkii igu xadgudbay ay hortayda marayaan sidaas daraaddeed waxa aan dareemaa xilliyadaas murugo aad u ballaaran aniga saa u jooginiyo nin xaqiisa maqan yahay anfaad oo dhib loo geystay isxaawil ciyaal ah aad iyo aad marka inta maraya mar walba xanuun ay qabtan faatan marka meeshaa marayaan markaa arko aad iyo aad macnaa hadda neerfa ay u kacan faat waayo nimankii oo wax lagaga qaban hortaadana maraaya anna weligay askari ma naqan infat siyaasad weligay ma gelin infat weligay qori ma qaadan ciyaalkiisa wuxuu himaa farsamadaas oo baalaan iyo waxaana ilaahay ay bareen faati kuwaana iska daba socdaan faati ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa waxaa dhibanayaal u ah dadyow badan kuwaas oo ku nool magaalada muqdisho iyo gobolada kala duwan ee dalka soomaaliya kuwaas oo dhaawacyadii ay u geysteen ilaa iyo iminka la nool islamarkaana aysan jirin cid wax uga qabanayso jawaari oo ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ayaa sheegay in loo diiday in xildhibaannimo uu u tartamo faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa inoo soo jeedinaya maxamed ciise guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladda federaalk maxamed cismaan jawaari ayaa sheegay in caqabado iyo culeysyo uu kala kulmay magaalada baydhabo isagoo arrintaas ku eedeeyey nidaamka uu hogaamiyo farmaajo jawaari oo jeedinaya hadal xilli uu ka soo ambabaxay magaalada baydhaba ayaa wuxuu sheegay in doorasho hufan oo xalaal ah aysan ka socon baydhaba balse ay ka jiraan gaboodfallo cagajugleyn iyo musuq maasuq maalmahan waxaan joogay baydhabo oo aan u imid kursi boqol iyo saddex tartankiisa inaan ka qayb galo caqabado iyo culaysyo ayaa naga hor yimaadeen arrimaha baydhabo ka socdo aniga shakhsiyan qiyaasta aan qiyaasay ma fidsano gogol ma yaalan wax nin gob ah oo oday ah meesha ka soo doonto ayuu yidhi jawaari jawaari ayaa sheegay in baydhabo ay ka socdaan wax uusan weligiis arag laakiin siyaasiyiin durbaba ka hadlay warkiisa ayaa ku eedeeyey inuu arrimahaas oo dhan isaga mas-uul ka yahay maadaama uu yahay ninkii wax ka qabanqaabinayey dastuurka qabyoqoraalka kaasoo uu aad u xiisayn jiray kuna tilmaami jiray inuu yahay waxa keliya ee lagu kala bixi karo haddaba waxaa soo baxday xumaanta dastuurka oo ah buug oo qof walba siduu doono u akhrisanayo halka warkaasi aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntiina kow iyo soddon qof oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday marinbiyoodka u dhexeeya ingiriiska iyo faransiiska sida ay sheegayaan ilawareedyo ugu yaraan kow iyo soddon qof oo tahriibayaal ah oo kusii jeeday dalka ingiriiska ayaa ku qarqoomay ingilish janal oo ah marinbiyood u dhexeeya dalalka ingiriiska iyo faransiiska dhacdadan ayaa ka dhigan inay tahay khasaarihii ugu xooganaa oo hal mar ka dhaca marinbiyoodkaasi dooni nooca kalluumaysiga ayaa soo aragtay dadkan ku qarqoomay badda taas oo dowladda ingiriiska ku wargelisay dhacdada ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortagayaan dadka wax tahriibiya si kastaba ha ahaatee lama kala caddeen dadka ay doonidu la degtay magacyadooda iyo waddamada ay ka soo jeedaan waxaana ay umuurtani ku soo aadaysaa iyadoona ay aad u soo badanayaan waayahan tahriibayaasha ku dhiiranaya badda gudaheeda marka laga yimaado in in yar oo si rafaad ah ay ku gudubto warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku dhan yahay